Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Danjure Axmed Macalin Fiqi ayaa kulan waxa uu la qaatay wafdi ka socday Safaaradda Hindiya ee Nairobi si ay u xoojiyaan wadaxaajoodada ku saabsan dhisidda xarunta fududeynta fiisaha laga hirgelinayo Muqdisho. Kulanka waxa uu daba socday shir hore oo lagu dhameystirayay heshiiska u dhexeeya Soomaaliya iyo Hindiya. wadahadalada uu sidoo kale ka qayb galay mudane saciid jaamac mire agaasimaha waaxda aasiya iyo astareeliya ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa lagu xoojiyey muhiimada istaraatiijiyadeed ee xarunta iyadoo la tixgelinayo tirada sii kordheysa ee muwaadiniinta soomaaliyeed oo badankood u safra hindiya arrimo la xiriira caafimaadka xaruntan lasoo jeediyey ayaa la filayaa inay fududeyso habka codsashada fiisaha iyadoo meesha ka saareysa baahida muwaadiniinta soomaaliyeed ay u safraan wadamada dariska ah say u helaan adeegyada fiisaha islamarkaana yareyneysa kharashaadka ka baxa safarka xaruntan cusub waxay si weyn u dardargelin doontaa habka iyo ka dhigista mid si fudud loo heli karo oo jaban taas oo xoojinaysa xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhexdooda ee ka dhexeeya soomaaliya iyo hindiya